Munaasabada oo ka maamusay ku dhawaada lama boqol ardaya oo ku qalin jabiyeen heerka daraasaadka sare ee PhD-ga, Master iyo Dibloomada sare ee Jaamacadda Muqdisho ee lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Munaasabad iyo waliba ku qayb galeen mas'uuliyiin shir dhuban oo ka horeeyay Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare. Walibana sidoo kale ku qayb galay dadka qalin jabiyay walibana ku mid ahayeen ardayda aan dhalatay wadamada kale sida Turkiga. Mas-uuliyiintii munaasabada ku qayb galaya dhammaantii oo ka dheeraden muhiimada walbarashada iyo ardayda wadamo kale aan dhalaten iyo wadanka walkabaradan.
runtii hadaf ka weyn iyo gool ka weyn iyo miro ka weyn ayay dhashay jaamacaddii muqdisho oo qaranka soomaaliyeed ay u dhashay ee maamulka iyo macalimiinta iyo madaxda iyo aasasi dhammaan la isu kaashaday iyo waalidiintii qarashka iyo fiiga ku baxa ardada jaamacadaha dhigata nooc kasta noqdaan iyo dhammaan hay-adihii kaalmeeyey jaamacadda muqdisho inay maanta heerkan soo gaarto aada iyo aad baan halkaa uga mahad celinaynaa anoo kuma ku hadlaaya magaca sare ee guddiga sare ee jaamacadda muqdisho dabaaldegooda iyo marxabaysiintooda iyo dadaalkay soo galeen inaad nidhaahno waad mahadsantahi inaan nidhaahno inaad nagu soo sharfisay annagoo og dalkeenna maaragtay maanta shaqada kuu taalla intay la eg tahay inaad wakhtigaana siiso sharaf weyn iyo reyrreyn bay noo tahay waxaan uun rabaa inaan u hambaliyeeyo akhyaartaas qiimaha badan ee dadaalkaa dheer soo bixiyey jaamacadda muqdisho ama ha noqoto akhyaarta aan jaamacadaha kale en la leenahay bartnershipka aan la nahay ama ha noqoto kuwa jaamacata muqdisho aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa hambalyo hambalyo ayaan leeyahay sanadkanna qorsho kaleo culus baa noo yaala jaamacadduna way ka warqabtaa waxaan rabnaa kuwaalatiga waxbarashada in la ilaaliyo ardaduna waxaan rabnaa inayna isdhiganin oyna u qaadanin hadday daraasaadkii sare gaadheen oy master qaateen oy b h d qaateen inuu xilku intaa uga degaya weli waxaa idin saaran aad sii dadaashaan
waxaan leeyahay dhalinyaro hambalyo mar kale iyo mar kale maanta waxaa joogtaan qalin bedelashaa joogtaan wadanku mararka qaar way dhici kartaa in oo shaqo la-aan ee dhacdo laakiin ma wada dhacdo waxaan rajeynaa insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa inta badi sidii jaamacaduhu ahaayeenna in asigoo qofka shaqo haysto uu shaqeeyo oo cilmigiisana sii kordhiyo marka waxaa laga yaabaa dhammaantiinba inaad shaqo haysataan ood shaqaysataanoo oo cilmigana aada sii kordhinaysaan waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala cilmigiina inuu intaan kasii ballaarto hadduu ilaahay raalli ka noqdo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo dhiniga kiishe ka dheeradiya hambalyadii iyo bogaadiinta ardayda qalinjabyaasi iyo muhiimada iyo wadankii englata iyo helana arday baratay culumta shildubanga marka hore waxaan idin leeyahay hambalyo guud ahaan bahda jaamacadda muqdisho hadday yihiin maamulka jaamacadda haddii ay yihiin bahda macalimiinta ama professorska lecturerska iyo haddii ay yihiin ardayda intaba waxaan idin leeyahay hambalyo injaaz weyn oo ka mid ah injaazaadkii waaweynaa ee jaamacada muqdisho muddada dheer soo socday marka kulligeen waa isugu hambalyeynaynaa waana guul weyn jaamacada muqdisho runtii waxay mudan tahay mar kasta inaan xusuusnaano inay tahay jaamacaddii keentay furaha rajada waxbarashada dalka soomaaliya